halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo si toosa aad nooga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan akheertana dhegaysanaysa waa axad toddobada bisha februari labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidle nuur iyo sahre cabdi axmed
waxayna kutusaysaa laba nin oo isu dhiibiya laptob markay isu dhiibaan meel luuqa intay galaan bay waxay u dhiibayaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dolasha meeshaas ka baxay marka saacadda haddaa fiirisid waxay kutusaysaa sagaalkii iyo soddon iyo laba daqiiqo abaarahaas weeye marka ay falkan samaynayaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdisalaan axmed caato oo ka warramaya baaritaano ay wadaan khubro ka socda sirdoonka soomaaliya iyo hay-adda f b i da maraykanka oo u kuurgelaya wixii sababay qaraxii dhowaantan ka dhacay diyaaradda daale airline ee ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waraysi ayaanu idinkugu haynaa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka kuuriyada waqooyi oo la filayo maanta inay tijaabiyaan gantaal kuwa nukliyerka oo iyaguna ku tilmaameen inuu yahay satellite ay dhulka ku sahaminayaan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
dowladda soomaaliya ayaa waxay u qabatay dhowr iyo labaatan qof diyaaraddii dhowaantan magaalada muqdisho iyadoo ka kacday kuna sii jeeday dalka jabuuti hawada qarax lagula eegtay tirada dadka ee la hayo ayaa waxaa ku jira sida la sheegay saraakiil iyo ganacsato iyo dad kale waxaa kale oo jira kaamirooyinka muuqaalada duubaha ee dhinaca amniga ee garoonka oo duubay dhaqdhaqaaqa laba nin oo aaladda kombyuutarka labtoobka ah la sheegay inay u dhiibeen ninkii la sheegay inuu ahaa maalinkii koowaad qofkii isagoo meeda ka soo dhacay diyaaradda lagana helay nawaaxiga magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdisalaan axmed caato oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa wuxuu noo sheegay in su-aalo la weydiinayo dadkan loo haya dhacdadan lana soo bandhigi doono dhowaantan dowladda soomaaliya ayaa iskaashi khubaro dhinaca hay-adaha f b i da maraykanka iyo saraakiil kale kala yeelanaysa arrinkan kuwaasoo gacan ka siinaya habka baarista falkan wakiillo ka kala socda wadamada maraykanka shiinaha baakistan iyo afghanistan ayaa meel mariyey qariirad cusub sabtidii shalay taasi oo lagu fududaynayo wadahadallada u dhexeeya dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan wadahadalladaasi oo lagu meelmariyey magaalada islaamabad war ay si wada jira usoo saareen kadib markii ay kulan afargeesooda qaateen dhinacyadu ayay kaga dhawaaqeen in dowladdu ay isku dayayaan in ay meel mariyaan islamarkaasina ay ugu baaqeen ururkaasi taalibaan in ay kasoo qayb galaan wadahadalladaasi warkan ayay soo saareen waxaanay sheegeen in khariiradani ay tahay wadiiqooyinkii la mari lahaa si looga midhdhaliyo wadaxaajoodkaasi saraakiisha midowda afrika ayaa u jeediyey dowladda turkiga inay furto maritinka xuduudaha halkaasoo tobannaan kun oo qaxooti suuriyaan ah ay yimaadeen isbuucan iyagoo ka cararaya howlgallada xooggan ee dowladdu ay ka wado deegaanka xalab ee dalka suuriya afhayeenka waa madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa waxa uu sheegay in sabtidii shalay ee kulan uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda iyo dhigooda dalka turkiga inay ka wada hadleen sidii loo caawin lahaa qulqulka qaxootiga kasoo firxanaya wadanka suuriya ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed dawod toglo ayaa isna waxa uu sheegay in deeqbixiyaashu ay kulan magaalada london laba cisho ka hor ay ku qaateen in ay ku ogolaadeen in qaxootiga wadamadooda yimaado loo fidiyo gargaarka ugu habboon
subax wanaagsan dhegaystayaal raalli ahaada halkaasi aad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo iskaashi ka helaya khubro ka socota hay-adda f b i da maraykanka ayaa wadaa baadhitaano lagu hayo dhowr iyo labaatan qof oo loo malaynayo inay wax ka ogaayeen qarax ka dhacay diyaaradda daale airline ee ka duushay magaalada muqdisho maalintii salaasadii kuna sii jeeday magaalada jabuuti afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in sirdoonka soomaaliya ay baadheen kaamara muuqaalada duubta oo ku dhajisnayd garoonka diyaaradaha islamarkaana duubtay laba nin oo labtob isku dhiibaya islamarkaana loo aqoonsan yahay mid ka midihi inuu yahay ninkii isagoo meyda markii qaraxu dhacay diyaaradda kasoo booday haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareysatay afhayeenka xukuumadda cabdisalaal axmed caato waxaana ugu horreynta weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo wixii wararkii ugu dambeeyey ee baaritaamada diyaaraddaasi ka soo baxay
horta baaritaanada weli way socdaan wayna soo tarayaan ilaa iyo hadda waxaa la xiray labaatan iyo dhowr eedeysane oo lagu tuusan yahay in ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyay diyaaradii gala airlines sidoo kale nabad sugidda ayaa soo bandhigtay c c t v ama close caption caamarada airboortka iyo meelaha businesada lagu dhejiyo waxayna kutusaysaa laba nin oo isu dhiibiya laptop markay isu dhiibaan meel luuqa intay galaan bay waxay u dhiibayaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dolasho meeshaas ka baxay marka saacadda haddaa fiirisid waxay kutusaysaa sagaalkii iyo soddon iyo laba daqiiqo abaarahaas weeye marka ay falkan sameynayaan ilaa haddana baaritaanka weli waa socdaayo wixii soo siyaada ilaahay hadduu yidhaahdo waanu idina waanu idin soo gudbin doonaa waa gartay cabdisalaam bal waxaad iiga warantaa marka labada nin ee laabtoobyada isu dhiibeysa ee aad sheegtay inay usii dhiibayaan ninka ee dhiman doona diyaaradda iska soo tuura sida la sheegay ma waxay la raaceen diyaaradda oo rakaabkay ka mid ahaayeen mase garoonka gudihiisa oo keliya ugu dhiibeen garoonka garoonka gudihiisay ugu dhiibeen sida aa ka arkaysid c c t v-ga waa laba nin oo soomaaliya ninka way marka marka hore iyagaa isu dhiibiyay baalka laptopka deeto waxay u dhiibayaan ninkii diyaaradda ku dhintay oo kasoo dhacay waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la aqoonsado labada qof wax isu dhiibaysa mase ka mid yihiin dhowr iyo tobanka qof ee hadda la hayo dadka hadda la hayo dhowr iyo labaatan baa hadda saacadan hadda la iisoo sheegay inay gaarayaan welina way socotaa labadaas nin in ay ku jiraan in kale taas idin lama wadaagi karo hadda laakiin weli baaritaanka waa socdaa guddi loo saaray baa jira oo baaritaanka wada waa la weydiinaya su-aalo dadka xiran marka waxaa laga yaabaa in xiritaan kale u jiri doono oo dad kale la helo marka waxaan diidayaa in aanu ka hor dhacno waana waxaa laga yaaba inay raadiga wax ka dhegeysanayeen waa gartay waayahay dhowr labaatanka qof marka ma waxay ahaayeen rakaabkii diyaaradda saarnaa mise dad kale oo magaalada laga soo qaqabtay ahaayeen dad dad inta keliya oon hadda aan aan aan la ogolyahay inaan sheego waa dad soomaaliya oo maxaan ku idhahdaa magaalada lagu xiray inay diyaaradda qaar saarnaayeen inay saarneen taas hadda kama jawaabi karo laakiin dhowr ilaa labatankaas qof waa dad eedeysanayaal ah oo lagu tuunsan yahay abaabulka inay inay wax ka wadeen marka waa intaas waa gartay ganacsato miyaad ku jir ku jirtaa haddaad nala wadaagi karto dadka bal waxa ay haddaadan sheegi karin wallahi wa wa waxa weeye warka dadka xiritaanadan waa arrintan waa arrin socota weli dadka hadda xiran magacyadooda waxaa layi lama soo gudbin karo iyo iyo meelahay kala yimaadeen iyo shaqooyinka ay ka shaqeeyaan inay diyaarad saarnaayeen iyo in kale laakiin waxaan kugu darayaa labada nin oo oo laptopka isu dhiibi marka hore waxay qabaan darayska shaqaalaha airboortka iska dhigeen marka xiritaanadu weli way socdaan arrinta baaritaanka waa socotaa ilaah haddii yidhaahdana waa waa waa way soo gabagaboobi doontaa markay soo dhamaatana waa khasab inaanu v o a aanu la wadaagno saraakiil ka socda dowladda maraykanka oo f b i da ka tirsan ayaa la leeyahay qeyb bay ka yihiin sida kood aan ku arkeynay baaritaanka marka taasi maxaad kala socotaan
saraakiisha f b i da waxa ay shaqadoodu ahayd keliya baaritaanka dhanka farsamada oo yani diyaaradda iyo qaraxa wax ku saabsan baaritaankan dadkan la xirayo iyo iyo baaritaanka la sameynayo dhankaas saldambiiyadii dhacay waa soomaalida iyo hay-adaha amniga hay-adahena amniga ayaa wada nimankan f b i da keliya waxay naga caawinayeen waa sida hadda ku hore kuusoo sheegay keliya in ay naga caawiyaan qaraxii waxa sababa qaraxa iyo sida ay arrintu tahay marka iyago dhankaas ayay naga caawinayeen waxaan la shaqeynayey baarayaal soomaaliya oo oo hay-adaha amniga ka tirsan ugu dambeyntii cabsalaanow bal waxaad iga warantaa waxaa nagu maqaala ah sidoo kale in xaaladda garoonka ee arrintan saameyn ku yeelata oo diyaaradihii imaanaya dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ay hakad ku yimaadeen gaar ahaan kuwa n caalamiga ah bal e waxaad iga warantaa sidaad uga warqabta iyana saameynta dhinaca ee duulimaadyadii saameyn way jirtaa waa saameyn ilaahay hadduu yidhaahdo temporaria diyaaradihii duulimaadyadii way yaraadeen waa run laakiin waxaa la sugayay keliya arrintan baaritaanku intuu kasoo dhammaanayo oo sababta iyo waxaas lasoo ogaanayo marka hadda baaritaankiina oo soo dhamaatay waxaa keliya oo la sugaya waxaa la wadaa waa waa arrimihii kusaabsan dadkii eedeysanayaashii abaabulka wax sameeyey ama arrintan ku jiray in lasoo xirxiro oo maxkamad lasoo taago oo sharciga lala tacaalo kaasi wuxuu ahaa cabdisalaan axmed caato xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya afhayeenkeeda oo u warramayey sahre cabdi axmed
haddaba si aan arrinkaas wax badan uga ogaano ayaa waxaaynu u kuurgalnay in sidao qof rakaab ah uu u maleegi karo fal noocaasiya maxaase la gudboon dowladda iyo su-aalo kale iyo hay-adaha amnigaba waxaa su-aalahaasi iiga jawaabay oo khadka teleefoonka ee kalgary aan kula xiriiray brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgary ee dalkaasi canada
marta waa saarayo horta dee waxay tusaysaa walaal in meesha uu ka dhacay runtii dayacaad xoogle ay ka dhacday oo malaha dee beryahan oo aanay eerboorka waxba ka dhicin lays ma garanaysaa dhigtay oo lays yiri ma garanaysaa waxba dhici maayaan eerboorka anu waan kasoo dhoofay laba kun iyo labiyo tobankii waan ka dhoo dhafay waanan ka degay waana meeshii runtii dee baarlamaanka berigii lagu aasaasay weeyaan bishii august lagu halkaasa lagu qoday markaase securitygeedu aad ba u sarreysaa dhayr layn oo isdaba jooga oo securityda meesha jira marka waa waa la yaab weeyaan computerka bahalada lagu baariyo waxaana waadaleeyiin oo kaygaba waa la mariyey amba waan sitay iminkana de waxba lagu sii daray casri waa lasii casriyeeyey oo meeshan fayforia turkiga waata sii casraysay marka waaba la yaab runtii oo haddaan daayacaad kheyra caadi ahayna janama ugu talagal aanay ahayn arrintan inaan dhacdo ma ay ahayn baan qabaa marka la eego in dhowr qofi oo arrinta ku lug lahaa gudaha garoonka qaarkood la sheegay inay kombyuutaro isugu dhiibeen oo ay falkaas wax ka maleegeen ee dad badan sidaad hadalka u dhigeyso waa laga yaabaa inay u arkaan in dayacaad fara badani ay jirtay ee haatan oo la joogo ee waxaa la hayaa dhowr iyo labaatan qof sida dowladdu ay sheegtay marka dhowr iyo labaatankaas qof ma kula tahay inay ku lug wada yeelan karaan arrin dabcan maya oo dhowr iyo labaatan ku wada yeelan maayaane dee marka hore dowladudas ay sameeyaan marka hore waxbay xaabiyaan oo wixii wax lagu tuumi karo oo dhan bay marka hore meesha dhigaan dabeetana ugu dambaysa ama laba ama saddex qof baa ka soo haraya oo maganaysa la saari doonaa laakiin muhiimadu maaha cidda lagu heliyo waxaa maaha muhiimadu muhiimadu waxa weeyaan hadda wixii ka bilaabma sida kalsoonidii loogu soo celinayo eerboor oo ogow walaal dee eerboorkeenan aadan cadda waxa laga qaaday waa cunaqabatayntii ama zone fiveka waxay yidhahdaan kilalka shanaad waxay yidhaahdaan international civil aviationku ama ururada caalamiga ee muganaysa socdaalku ay yidhaahdaan meel hayaan la tegin ay yidhahdaan buu ka mid ahaa kun iyo saddex kun iyo saddex laba ku laba labaatankii iyo saddex iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii baa laga qaaday isagoo dhan baba oo ma garanaysa inkastoo uu turkigu iman jiray marka had si aan loogu celin arrintaas waa in olala xoogna la galaa runtiina sida ay u maamuleen dowladdu weliba cali jangeel soo maamule aad baa lagu mabulsan oo ah inuu wax walba la sheergeliyey caalamiga ururada caalamiga oo f b i da xataa meesha ay timid oo marka ay odhan karayaan war waxaan accident dhacay mar buu ahaa dayacaad ma dhacda bay ahayd dhib u dhici mayso yaan la joojinin eerboorada diyaaradaha in la yidhahdo baa suuragala marka inta saameynta arrintan aysan ku yeelan sidaad sheegtaba diyaaradihii imaanayay oo dad badan shaki uusa gelin maxaa horey go-aamada looga soo saari waayey oo muddada intaasi leeg ee u qaadatay kula tahay in la ogaado arrintan haddiiba kaamirooyin ay wax duubeenoo durba wax la heli ogaan lahaa runtaa weeye horta kamarooyin badan baa meesha jiro xataa berigaasan kasoo dhoofiyey way lahayd wabasa iminka de lasii casreeyey oo laba kun iyo afar iyo tobanki ilaa laba kun iyo shan iyo tobanki runtii aad loo casreeyey oo kamid yahay iminka meelaha uga casreysan lixiyan falayd baa maalinta ka kici kara waa meel ma garanaysaa oo runtii aad marka de hawsha sii badatana kolley isdhegashadu way baranaysaa laakiin arrintan ay soo saari waayeen degdeg u saari waayeen kulama yaabayo runtii oo dee diyaaradaha adduunkaba marka hore ma yimaadeen oo way ka fiirsan lahayn arrinta tan marka waxa dee meesha tegaana iminka waa saddex runtii diyaarado waaweyn unbaa tega waa taa daalada laftigeeda iyo juba iyo turkiga weeyaan inta runtii aad u tega waxa kaloo yareeriyiin sida african expressio marka iyagina si deg dega loola xidhiiri karaa muujada ugu weyne waxa weeye in la qanciyo international civil aviation in la qanciyo taasi loo qanciyana waa ina degdeg wax loo soo saarin baaritaan saxa la sameeyaa weyaan marka arrintaa dowladda kuma caananayo runtii saarahay waaban ku ammaanayaaba intaa ina dib u yar dhacday waa gar durbaba waxaa haatan muuqanaysa in in arrinta saameyn ay ku yeelatay eh, shirkadihii duulimaadyada diyaaradihii imaanaya airportka magaalada muqdisho ee maxaa dowladda la gudboon ayay kula tahay inkastoo ay jiraan khubaro caalami ah oo ku lug la arrintan oo baaritaanada qayb ka ah haddana dowladda waxaa iyada sida gaarka ah ee looga rabo maxay kula muuqataa inay meelahan dayacaadu ka dhacday ee ah malaha me waxa la isku dhiibayo ama in lala yaro garab maro kombyuutarkii meelihii la marinayey waxa uun inay xooga ka ilaaliyaan weeyaan dee kolleyo kolleyna meel wax ka dhacday qanci maayaan qolada internationalku ilaa dawladdu ay tusto inay wax ka bedeleen maxaad samaysan jirteen marka hore baa la odhanayaa sideed wax uga bedesheen baa la odhanayaa marka odhis baa lagu samaynayaa kolley iyo kolley odhis baa lagu samaynayaa odhiskaa marka si ay uga soo baxaan ayay noqonaysaa in security-ga dambe lagu eh, aamino haddii ay aaminaan international organization sexasina waxay noocad markaa inay nabadii ay caadi noqonayso haddii kale zofaafka baa lagu soo celinbaba haddii markaa zofaafka lagu soo celiyo inagu hintiga halkaasaan ka qaadanayna iminka dawladdu inta ay qancinaysaa runtii inaga ma aha hadda waxay qancinayaan international civilizationkii inaan waxaan ahaa mar wax dhacay ee security-gu markii horena xooganaa iminkana ay sii kordhinayaan profesor xuseen warsame oo wax ka dhigay jaamacadda kalgary ee dalka kanada ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefoonka goordhawata iigu warramay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka north korea ayaa la filayaa gelinka hore ee axaddan maanta inay tijaabiyaan gantaal nooca riddada dheera oo ay beesha caalamka walaac ka muujiyeen north korea waxay gantaalkaasi ku tilmaantay inuu yahay satellite ay wax badan kaga ogaanayaan dunida gaar ahaana waddankooda saraakiisha difaaca maraykanka ayaa qaarkood v o e da u sheegeen inay tijaabada gantaalkaasi ay run tahay islamarkaana ay hay-adda norad oo u xilsaaran ilaalinta hawada sare ee waqooyiga ameerika ay si dhow ula socoto halka ay arrimahaasi marayaan waxaa kaloo ay saraakiishu intaasi raaciyeen inaanay wax baqdina ku haynin wadanka amaba waqooyiga ameerika waxaan haddaba arrimahaasi noo falanqeynaya maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan degan dalka britain
walaal sare baad u mahadsan tahay waa runta kuuriyada waqooyi waxay waxaa lagu tuunsan yahay inay yihiin wadamada haysta nuclearka ilaa iyo laba-iyo toban madax ilaa afar iyo toban madax inta udhexaysa ayaa lagu tilmaameynayaan waa markii afraad ee sanadkan gudihiisa ay doonayaan in ay sameeyaan nuclear inay tijaabiyaan laakiin iyagu sida aada u sheegtay waxay sheegayaan inay yihiin inay dirayaan satellite adduunyada ay ku ogaanayaan kheyraadka waddankooga ku eegayaan marka gaar ahaan waddankooga u iftiiminayo sida uu yahay oo noocaas laakiin taa waxaa markaa aada uga dayrinaya oo cabsi badan ka qaba dowladaha waaweyn ee shanta ah ee security councilka ama ammaan golaha ammaanka iyo wadamada jaarka la ah sida japan iyo south korea oo kale ama koonfurta korea oo dee xaalad adag oo dhinaca ammaankii ay muddooyinkii ugu dambeysay ilaa iyo xilligii midowgii labadooda waddan markii laisku dayay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ilaa iyo hadda south koreana uu ka taagnaa jabaano war hore wadan ay gale qabsaday oo dee haysan jiray ahay oo colaad weyne iyo dhul la isku haystaana uu jiro ayaabaa marka hawshu halkaa ka taagantao dee mandaqadii oo dhan bay ayay cabsi weyn ku abuurtay walaal marka maxaa kusoo beegay baad u malaynaysaa xilligan inay gantaalkaasi ama satellite ha noqdo ama nuclear ha noqdee ay tijaabadiisa ka howlgalaan waa su-aal aada u wanaagsan weeye waxaa inta badan saaree walaal kusoo beegay waxa weeye waddankan waxa saaran cunaqabatayn fara badan baa saaran oo waddan milatarigiisu aad iyo aada u badan yahay oo aada u ballaadhan yahay weyi waa wadan ilaa iyo ciidankiisa lagu qiyaaso hal milyan iyo laba boqol oo kun oo kuwa activeka ah oo markaada ciidan joogta aha wey maraakiibta oo haystaa kun bay gaarayaan sideed iyo toban kun oo artillerig artillery oo kuwa diyaaradaha lagu ridabo haystaa wadan aada dhinaca milatariga uga dhisan weeye cunaqabatayn baa saaran wadan shuuciyuu ahaa ilaa haddana uu yahay cabsida faraha badan inta badan waxaa keenaya waxa weeyaan isagoo weli sheeganaya ama doonaya in koonfurta korea oo kale ay kasii mid ahaato labadii wadan laysu keeno koonfurta korea waxa weeye iyo jabanba labadaa wadanba waxaynu ognahay inay maanta yihiin satellite countries ama wadamadan la yidhaahdo maraykanka ayaa si toosa u maamula ciidamo maraykana oo gaaraya marka labada wadan la isku daro ilaa iyo sideetan kun oo ciidan ah ayaa jooga madaxyadii maraykanka ee nuclearka ayaa ayaa ayaa la filaa inay meesha yaalaan kuwa kale nuclearka qabta ayaa meesha yaala marka dee mandaqada si kalena waa loo dhigi karaa waxaweyaan meelaha cabsida dagaalada adduunka oo kale markaad eegto uu ka bilaabmi karo ama uu kasoo cusbunaan karo in adduunyadu isu- isku dhacdo oo kale waxaa kamid a bariga yurub oo kale oo afar qaaradood adduunyada kulmiya waxaa kamid a bariga dhexe oo kale iyo bariga asia oo kale oo meesha aynu ka hadlanay ee japan iyo iyo china iyo north korea iyo south korea iyo vietnam iyo philippine iyo wadamadaasi ay ku yaalaan oo inta badan dhulyo fara badan isku haysta baysaska maraykankuna ilaa lix iyo lixdan bays oo maraykanku uu leeyahayna ay halkaa joogaan oo dee suuqii weynaa iyo meeshii adduunyada ugu dad badnaydna ah oo meel oo la filayo markaa dee maraykana danaha ugu waaweyn iyo masaalaxa ugu weynba uu halkaa ka leeyahay marka meelahaas waa meelaha laga filan karo inay dhibaata ka mar walba ka taagnaan karto ayay meeshaasi noqonaysaa marka xaaladdu waxay daaran tahay waxa weeye waddankan oo culays fara badan lagu hayo dadkiisuna ay aada u dhiban yihiin tusaale ahaan maanta africa oo kale markaad eegto waddanka soomaaliya oo kale ayay awoodda dhaqaale isleeg yihiin oo isku cabir yihiin waddanka militarigiisu sidaa yahay waana shan iyo labaatan milyan oo qof laydhku uu ka go-ayaa cuntadu way ku yar tahay ee, dhibaatooyin fara badan baa dadkiisa haysta waan gartay marka maxamedow ee dhinaca kale dalka maraykanka inta badan gantaalahaasi ay tijaabiyaan dunida kale walwalbay ka muujisaa laakiin waxaad moodaa maraykanku mar walba inuu yidhaahdo khatartu sida la moodayo ma aha maxay tahay khatartu ku keeni kara wadankaasi dunida gaar ahaan wadanka maraykanka Een, sidee se aad u malaynaysaa wadanka maraykanku inuu arrintaasi uga gaashaaman yahay Eh, waa su-aal aada u wanaagsan weeye waddankan eh, waqooyiga eh, korea waxa uu sameeyey wax la yidhaahdo hydrogen bump oo ah ka aadka u gumaadee halis ee nuclearka nooca ugu halista badan Ilaa labadii kun iyo lixdii bay bilaabeen waxan labadii kun iyo sagaalkii labadii kun iyo labayo tobankii oo laba jeer ay bilaabeen intaba maraykan wuxuu sheegay inaanay ahayn wax successful ah oo guul laga gaadhay oo aan ahayn waxaan ay sheeganayaan ay been tahay buu sheegay marka qaybta tijaabada la eegay iyo waxaana ay leeyihin waanu haysanaa qolada waqooyiga korea laakiin taa waxaa beeninaysa inuu maraykan maanta soddon ee, waxaan defense missileska la yidhaahda ee qabta nuclearka iyo waxyaaba gantaalaha waaweyn ay kusoo dhaca maraykan qabanaya oo ku yaalay ee, gobolada hawaii iyo alaska oo dhinaca pacific ocean ka ee maraykan xiga inuu maanta maraykan dhigay ee, afar iyo afartan ee, madax oo noocaa qabanaya ah inuu dhigay inuu jaban dhigay afar xabbo oo waaweyn oo ka qabta jaban inuu south korea dhigay laba xabbo oo waaweyn oo ka qabta marka waynu dareemi karaynaa inay cabsida maraykan ay ku hayaan north korea inuu ama wadamada alliga leeyahay ee sida jaban iyo south korea ay soo weerar kusoo qaado ama isaga laftiisuba uga gaashaamanayo dee meeshii pacific oceanka waa kaa gantaalaha waaweyn dhigay ee ka qabanayay kordhiyey waxay leeyihiin oo adduunka oo dhan ay u sheegeen inay nimankan ku arkeen gawaadhi waaweyn oo xuduudda jabaan maraysa iyo udhaxaysa north korea oo sida nuclearkii oo doonaya inay tijaabiyaan isla berito maalinta xaddaa noqonaysa iyagu laakiin waxay shaaciyeen qolada waqooyiga korea sideeda ilaa iyo shan iyo labaatanka bisha in ay ridi doonaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan degan dalka britain oo iiga waramayey arrimaha ku saabsan gantaalka ay tijaabinayso north korea halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington saare cabdi axmed ee bal hal mid oo ka mida qodobadii wararka haddii aad dib noo xasuusiso waa tahay sahraay dowladda soomaaliya ayaa u qabatay dhowr qof diyaaraddii dhowaantaan magaalada muqdisho iyadoo ka kacday kuna sii jeeda dalka jabuuti qarax lagula eegtay hawada tirada dadka ah ee la hayo ayaa waxaa ku jira saraakiil ganacsato iyo dad kaloo caadiya waxaa kaloo jira kaamirooyinka muuqaalada duuba ee cc kaamirooyinka loo yaqaano oo duubay dhaqdhaqaaqa laba nin oo aalada kombyuutarka la sheegay inay u dhiibayeen ninkii la sheegay inuu ahaa qofkii la helay meydkiisa lagana helay agagaarka magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdisalaan axmed caato oo la hadlay v o e da ayaa waxa uu sheegay in su-aalo ay ku socoto weydiin dadkan loo maleynayo arrintan inay ku lug lahaayeen lana soo bandhigi doono dowladda soomaaliya ayaa waxay ka kaashanaysaa arrinkan baaritaankiisa khubro ka socda hay-adda f b i da maraykanka iyo kuwo kaloo gacan ka siinaya
aad baad umahadsan tahay haatana bal dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa waxaa noo soo qabanayaa heesta ay wada qaadayaan allaha naxariista xaliima khaliif cumar magool iyo weliba xasan aadan samatar
ciidana ka dhigay gogol webiyadaa carka samayo cirshada bad kaga xidhin iyo buuraha culul webiyada cartamayo cirshada bad kaga xidhin iyo buuraha culus amrigeeda dunyada waxa jira coliyo nabadi cayriyo ilxoolaane amrigeeda dunyada waxa jira coliyo nabadi عيري الحوراني iyo laba isxaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba isxaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calamka kuu qoran una seegi maaye caashaqa habaayicin adna calamka kuu qoran una seegi maaye caashaqa habaayicin
cododkaasi xaliimo khaliif cumar mogool iyo xasan aadan samatar dhegihiinna ayaan uga sii tegi doonaa waa sahre cabdi axmed iyo sahre cidlo nuur oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.